barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka f m yada geeska afrika iyo weliba caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiisa waana lix iyo tobanka bisha noofembar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shurwac iyo anigoo ah xuseen bare aadan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a shir magaalada gaalkacyo ugu soo gabagaboobay qaar ka mida dhallinyarada puntland iyagoo shirkaasina ka soo saaray sagaal qodob islamarkaasna doortay hoggaan cusub shirweynaha wadatashiga dhallinyarada isciqaabayaasha puntland wuxuu intii uu socday shirkan ay doorteen guddi ay ku midaysan yihiin isciqaabayaasha horumarinta puntland oo ka kooban shan iyo toban xubnood kuwaasoo ay sii doorteen saddex xubnood oo kale ah gudoomiye gudoomiye ku-xigeen iyo xoghayn
waxa kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ka warramaya waayaha jacayl ee xilliyada qaar soo wajaha dhallinyarada sidoo kale dhegaystayaal waayaha jacaylku waa badan yahay kaalmaha heesaa ayaanu jillici doonnaa heesaan idii haynana waxaa ka mid ah
inagoo isku duuban tantaga u midaysan qadabka ma rumaynay
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa dhintay sagaal iyo labaatan kalena way dhaawacmeen kadib markii naftaruudayaal ay isu qarxiyeen magaalada madiguri ee dalka nigeria arbacadii shalay waxaana la tilmaamayaa inay isku qarxiyeen goobtaasi laba nin iyo weliba laba gabdhood gaar ahaan magaaladaas xarunta u ahayd kooxdan xagjirka ah ee boko xaraam victor isyuku oo ah afayeen u hadlay ciidamada booliska ee nigeria ayaa sheegay in dadkan isqarxiyey ay beegsadeen goob dad badan ay joogeen oo ku taalla magaaladaasi kooxda boko xaraam ayaa dishay in ka badan labaatan kun oo qof oo muddo siddeed sanno ah oo ay la dagaalamayeen dowladda nigeria iyagoo rabay inay halkaasi ka hirgeliyaan dowlad adag oo islaamiya
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo gabagabeeyey safarkii uu ku marayey qaaradda asia madaxweynaha ayaa tan iyo intii uu ku jiray safarkaasi waxa uu laba maalmood soo joogay dalka china dadka faalaya siyaasadda maraykanka ayaa sheegaya in booqashada madaxweynaha maraykanka ee dalka china ay ahayd mid dhinaca soo dhoweynta ku wacnayd balse aan lahayn wax natiijo ah oo la taaban karo khubarada siyaasadda maraykanka falanqaysa ayaa sheegaya in iminka la gaadhay wakhtigii uu madaxweynaha maraykanku kaga dhabayn lahaa ballanqaadyadiisii hore ee ahaa in uu siyaasad adag oo dhinaca ganacsiga ah kula dhaqmi doono dalka china
duhur wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waa idaacadda v o a oo idinka imanaysaa washington haatanna gaalkacyo magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaa lagu soo gebagabeeyey shir ay ku lahaayeen halkaasi qaar ka mida dhallinyarada puntland dhallinyaradan oo iskaga kala yimid deegaanada puntland islamarkaana la baxay isxilqaamayaasha horumarinta puntland ayaa waxaay gebagabadii shirkoogaasi ka soo saareen sagaal qodob kadib markii ay muddo wada hadlayeen iyagoo sidoo kalena doortay guddi dhallinyaradan hagi doonta waa sida uu warbixintan ku sheegayay wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq kooxo dhallinyaraha oo isaga kala yimid deegaanada puntland islamarkaana maalmahan kulan ku lahaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa gabagabadii kulankooda waxa ay doorteen hoggaan haga howlaha iskaa wax u qabso ah oo dhallinyarada ay uga shaqaynayaan deegaanada maamulka puntland dhallinyarada oo ka kala socotay kooxo iskood isu abaabulay ayaa doortay saddex xubnood oo ka mid ahaa dhallinyaradii ka kala timid magaalada boosaaso qardho iyo garowe waxaana doorashada kadib ay soo saareen qoraal ay ku muujinayaan midnimada kooxaha is-abaabulay warmurtiyeedkan oo ka kooban sagaal qodob oo ka hadlaya waxyaabihii ka soo baxay shirweynaha dhallinyarada isxilqaamayaasha puntland ee ka socday magaalada gaalkacyo ayna martigeliyeen hormuudka horumarka gaalkacyo ee gobolka mudug waxay dhammaantood si wada jira u soo saareen warmurtiyeedkan hoos ku qoran kaasoo ay ku midaysan yihiin dhammaan isxilqaamayaasha puntland qodobka koowaad shirweynaha wadatashiga dhallinyarada isxilqaabayaasha puntland wuxuu intii uu socday shirkan ay doorteen guddi ay ku midaysan yihiin isxilqaamayaasha horumarinta puntland oo ka kooban shan iyo toban xubnood kuwaasoo ay sii doorteen saddex xubnood oo kale ah guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo xoghayn guddiga isxilqaamayaasha horumarinta puntland waxay qabanayaan kulamo ay isugu yimaadaan dhammaan isxilqaamayaasha puntland kaasoo lagu dhiirigelinayo dhallinyarada laguna soo bandhigayo waxqabadkooda guddoomiyaha dhallinyarada isxilqaamayaasha ee la doortay cabdulaahi cali cartan ayaa qaybaha dhallinyarada ku baraarujiyey kaalinta dhallinyarada u bannaan ee ku aadan sidii ay uga shaqayn lahaayeen deegaanadooda waxaan idinkula dardaarmayaa waxa socda isbeddel waxa socda ha fikirka dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan deegaamada degmooyinka gobollada inay isbeddelayaan sababto ah toban sano ka hor ama labada kun iyo toddobadii inay dhallinyara maanta intay saa iskugu timaado horumar iyo isbeddel iyo dadka see wax u qabanaa ma jirin saa laajligeed ballanteennu waa inaynu dardar gelinno shaqooyinka horumarinka iyo dabdidhiska waddanka waxaan u baahannahay uma baahnin tafaraarug uma baahnin inaynu isxamanno uma baahnin inaynu wax isku raadsan ee waxaan u baahannahay dadkeenna tabaaraysan waxbarasho la-aanta waddaxumada ay ugu horrayso deegaamada aynu haddeer ugu dambeeyey safarkii ugu dambeeyey gaalkacyo aanu ku soo marnay waxaa loo bahanya dhallinyarada puntland inay ballan qaadaan inay waddada xilliyada fasaxa iskooda dhisi doonaan xoogooda caqligooda maskaxdooda waxaynu u baahannahay inaynu ka fekerno dhallinyarada carruurta yararkaa ee bilaha aabbaha ee laamiyada taagan darxumada haysta sidaynu ku daryeeli lahayn waxaynaloo ka baahan yahay inaynu ku fekerno qaaradda afrika geeska afrika sidii aynu kugu soo celin lahayn dhallinyaro wax ah wax keeni kadha dadnimada iyo dowladnimadana garab siin kara dowladdoodana la shaqayn kara urur walba oo uu ka shaqaynaya horumarka iyo qof walba u taagan inuu bulshadiisa la shaqeeyo waxaa muhiim ah inaynu la shaqayno casho geella diiriye ayaa dhallinyarada u sheegtay dhibaatada keentay in dhallintu ay taariibaan iyo sida ay uga gudbi karaan waxaa laydinka rabaa nabaddu waa waxa ugu qaalisan nabadda wey waxa u tahriibaysaa waxa waaye reality waxa waye waxa loo tahriibaya waxa weeye wiilkan wuxuu isleeyahay allowyaa maanta dibad ku geeya haddaa xoogaa lacaga aroosatid gabar fiicana aroosaysaa aqal fiicana dhiganaysaa baabuur baa wadanaysaa intaas waaye waxa ka dambeeya hooyada ayaa xoogaa u tuurtuuraysaa laakiin the only the whole thing waxa waaye waa arooskaas buu ka fikerayaa iyo reerkaas siduu reer qurxoon u dhisan lahaa marka reerku waxa waaye gabadhaa israbtaan oo rabitaanku idinka dhexeeya waaye ayadaa waxaa laydinka rabaa inaysan gabadhuna fiirinin muxuu wiilkan waan jeclahay laakiin muxuu haystaa mid kale odayho duqobo shaatiyaal soo gatay bay raacaysaa oysan aqoon s waxba oo dibadda ka yimid laakiin kay jeclaydo runta ah raaci maysa markay taasna waxaa laydinka rabaa inaad ka shaqaysaan waxaan kaloo rabaa inaan idinka waaniyo sidee isku kaashan kartaa waxaa isku kaashan kadhaan maanta intaasoo gobol baa isku timid waa sidii mar qof baa ka hadlayay wuxuu yidhi gobollada kale dhiirigeliya waxaa tiraahdaa war idinkuna degmadiina u kaca haddii garoowe iyo gaalkacya tartamaan waa tartan caafimaad qaba ceeb ma aha hadday baran iyo muxuu ahaayey carma tartamaan ceeb ma ahan marka waxa waye kakaloo ka kale dhiirigelinaya waa wax mawjida lais dhiirigelinaayo laakiin waxa ceebtaa ma taqaanaa in la yidhaahdo kuwaas waxaasay qabteen annaguna waxaasaan qabanno kuwaas magacaasay leeyihin annaguna kan aan yeelano wax yacni xin xin ah waxaa la rabaa inuu constructive noqdo tartan constructive ah baa loo baahan yahay waxaa laydinkaga baahan yahay inaad isdifaacdaan oo dhallinyaraad tihiin maanta waxaa kugu dhacay berri kugu dhacaaya gabadhii maanta la kufsaday in adeerteeda berri la kufsanaya ee tii muxuu wax ku dhacaan ta kale ku dhacaysa wiilka saase kole marka waxaa la dhigin karaa inaad isdifaacdaan oo aad muxuu ahaayey aad dadka isaga soka martaan baa laydinkaga baahan yahay duqa degmada gaalkacyo ee maamulka puntland maxamuud yaasiin tumey ayaa gunaanadka kulanka dhallinyarada u jeediyey hadal uu ku dhiiragelinayey dhallinyaradii isu timid
shirarkii ka dhici jiray maxaan ku rahdaa ii sheeg oo siyaasiyiinta oo kale sidii loo xiisan jiraa shirkina loo xiisaynayey wuuna ka qiimo badan yahay sababta waxaad tihiin ubaxii waddankaad tihiin maskaxdii waddankaad tihiin aqoontii baad tihiin iyo quruxdii waddanka waxaa idinku imaanaya caqabado badan waxaa laidinkula dirirayaa waxqabadka iyo midnimada iyo isku imaatinka iyo dhaqaaqa iyo maskaxda laidinkula dirirayaa waxaa laydinka rabaa marka wax kastoo caqabado idinka yimaada sida ugu wanaagsan oo tanaasulka ah oo samirka ah oo dulqaadka ah oo geesinimada inaad ku xallisaan waxaa idinka sugaynaa magaalooyinka kale oo puntland oo idinka maqan inaad u yeerataan idinku iscasuntaan idinku isu timaadaan idinkoo iswata oo intaan ka badan inaad insha allah idin arki doono
waa markii ugu horreysay oo dhallinyaro iskaa wax u qabso uga shaqaynaysa deegaanada puntland ay kulan wadatashiya ku yeeshaan magaalada gaalkacyo islamar ahaantana ay doortaan hoggaankahaaga howlaha horumarinta deegaanada ay ku nool yihiin cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halkaad weli dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a inta badan dhallinyarada waxaa soo wajaha marxalado kala duwan xilliga ay ku jiraan dhallinyarnimada waxaana qaarkood ay la kulmaan waayo jacayl oo wehella noqda noloshooda waa beri cabdi cilmi waa wiil dhallinyaro ah oo wax ka curiya kana qora waayaha jacaylka waxaana uu magaalada jabuuti ugu warramay wariyaha v o eda sagal siciid faarax
koley ninka iyo dhalinyaradu ha, isma isma waayaan oo isma waayaan kolaad iska hor timaadaanba waad iska hor imanaysa Eh, saa darteed kaalin weyn oon kaga hadlay eh, jacaylka Eh, ayaa jirta maansooyin badan oon jacaylka kaga hadlay insha allah waxaanan soo wadaa buug jacayla oo magaciisa koley la idhaahdo insha allah haddii ilaahay qadaro eh, haddii ay ogaan lahayd markaad su-aashaa maqashidba haddii ay ogaan lahaydba een, sagale waxaad dareemi kartaa inaan aniga jacaylku een, hod iskaga soo baxnay ayaad dareemi kartaa oon aniga ninkaas isasalaanay oon is aragnay oon iswareysanay oon ana wax ka idhi isaguna uu wax iga idhi kulley marka haddii ay ogaan lahayd maxaad ula jeedaa ama haddii ay ogaan lahayd sidaad u jeceshahay ma haddii ay ogaan lahayd sidaad u neceb tahay ma haddii ay ogaan lahayd n haddaad guursato waxaad samayn lahayd ma haddii ay ogaan lahayd yaradkaad ka bixin lahayd maxaad ula jeedaa haddii ay ogaan lahayd Een, kolley markaad eh, ciwaanka aragto haddii ay ogaan lahayd een, kolley waxaan ka wadaa un haddii ay ogaan lahayd dee kolley adaa afkayga kala baxee sida aan u jecelahay unbay noqonaysaa haddii ay ogaan lahayd sida aan u jecelahay unbay noqonaysaa kolley ereyadeena aqliga waxaa ka mid ahaa waxka ugu horey haddii ay ogaan lahayd indhuhu araggeeda wacan inay ku ildoogsadaan haddii ay ogaan lahayd inay unugyada jidhkiyo waxyaha ku abuuran tahay waxaan kuu soo gaabiye haddii ay ogaan lahayd een, inaan ugub caashaqiyo u sido ubax dheef udgoon maxay igu odhan lahayd buuri marka ubaxa iyo waxaan moodaaba iyo jacaylku inay xidhiidh weyne ka dhexeeyaan Ama marka aan waxaan leedaha dee ubaxu waa calanka jacaylka dowlad walba calan bay leedahay cid walba calan u gooniyay leedahay calanka jacaylka waa kii aniga hadee laga idhaa dee waa ubaxaan odhan lahaa anu marka ubaxu waa wax udgoon oo qurux badan Eh, ma kula taha waa beri uu jacaylku inuu saa u qurux badan yahay Een, jacaylku wuu qurux badan yahay oo waa shay aada u qurux badan sababtoo ah maadaama uu calankiisu yahay een, ubaxa jacaylkuna een, anu waxaan qabaa inuu yahay shay qurux badan oo waa shayga kolley haddii laga yimaado dee laba qof oo isjecel oo wiil iyo gabadha oo dee kolley xidhiidhkooguba da- dhawaan isbartay ama saa noqotay jacaylku waa waxa bulshado dhan bu isku xidhaa waa ka waalid iyo ilmihiisa isku xidha ka ka bulsho isku xidha een, ka qoysas isku xidha ka dad isku xidha een, guud ahaan een, jacayl la-aan waa kii aboonki weynaana lahaa dee haddaan u jacayl jirin jaar lama ahaadeen kolley aan waxaan qabaa jacayl meelow ka jiro waa meel naxariisa ka jirto jacayl meelow ka jira waa meel qurxi ka jirto jacayl meelow ka jira waa meel ixtiraam ka jiro jacayl meelow ka jira waa meel dulqaad ka jiro Een, kolley saa darteed waxaan leeyahay anu jacaylku waa lama horaan Eh, taa waan kugu raacsanaho jacayl meeluu ka jiro n wax badan oo wanaagaa ka jira laakiin jacaylka waxaad moodaa inuusan cadaalad ahayn marmarka qaar markay tahay dhinacyada kale ama faamilka ama isjeclaanshaha bulshada kale ka dhexeeya wuu fiican yahay laakiin markay noqoto laba qof oo qalbiyadooda oo isku keenay jacaylku ilan askar buu leeyahay ciidan meel walba joogo markaabay ciidankiisa kusoo afduubayaan qof aadan garanayn bay bay kugu dirayaan markaas laakiin wuu adag yahay markii een, wiil iyo gabar oo kale ama laba qof oo lamaana ay noqoto wuu adag yahay marka adiga yir hud buu igaga soo baxay markan hudda kaaga soo baxay ma weydiiso ma tiri warniyo maxaad noo dhibtaa marka lamaanaha tahay sheekadu een, markan kale caadigaabuu adiga fiican Een, waa su-aal een, fiican Een, kolley dhibitaankani isaga laftiisu dhinac marka laga joogsado dee waa inoo muuqataa wuu dhibaya laakiin dhinac marka laga joogsado dhibitaan maahan odhan karaa Een, waxaan qabaa marka labada qof ay isyar aw jacaylkooga muddo soo socdo kolka u horeyso si qurux badan ku bilowdo muddo markuu soo socdo aw isjiidjiidyar dhac iyo kala go waxay ka dhigan tahay wuu sii naaqus miye fursad buu u baahan yahay in laga faa'iidaysta ay tahay dib loo soo dhiso markastoo khilaaf la xaliyo waxaan ogahay jacaylku markastoo khilaaf la xaliyo markastoo dhibaato la xaliyo dhibaatooy dhibaatadu way kordhisaa anusaan aaminsanahay jacaylka laakiin qof qofkunbaa dhibaato dareemaya way kordhisaa ee ma baabiiso saa darteed hadday labada qof aw dhibaya markay wax yari ama jaafajarq yar iyo muran yari dhexdooda yimaado ay xaliyaan waxaan odhan karaa jacaylku tallaabuu ka gudbay hal itixaan bay ka gudbeen khilaafkooga labaad hadday xaliyaanna hal itixaanoo kale ka gudbeen marka khilaafyada iyo dhibaatada waxaan odhanaya waa itixaanka jacaylku uu dadka ka qaadayo ee ma aha inuu dhibayo ee waa itixaan ko sababtoo ah qofku fasal uma gudbo ama class uma gudbo class kale ilaa itixaan laga qaado soo ma dee jacaylkana qofku siduu jacaylka darajada labaad iyo darajada saddexaad khilaaf la-aan siduu ugu gudbayaa qofku oo darajooyin buu leeyahay waa darajooyin buu leeyahay marka darajooyinkana cidda itixaanka itixaanka jacaylkana waxaa ku guulaysata markaa labada xaliya khilaafkooga mar walba isku samraa kaasaa kulliya jacaylkuna wuxuu ku dararaa sidaasuu ku dararaa waa hagaag dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa waa beri cabdi cilmi oo ah wiil dhallinyara oo ku nool magaalada jabuuti waxa uu barnaamijka dhallinyarada v o warramayay isagoo halkaasi ku sugan waxaana wareysanaysay wariyaha v o eda ee magaalada jabuuti sagal siciid faarax haddaba sidaa uu waa beriba sheegay waayaha jacaylku waa mid aad u badan islamarkaana marxalado kala duwan dhallinyarada soo waajaha islamarkaana waayahooda nololeed qaybo kala duwan qaarkood ay ka soo maraan haddaba aynu dhinacii kaalmaha sugaanta eegno markan waa furxiyo fiska iyo weliba cabdifataax tacabir iyo weliba heestii shimbir
jacaylku wadado darxuma ma galo guriga magay badina isla doonay isla doortay qulub alcarafi laha cuyuun qulub alcarafi laha cuyuun labadina isla doonay isla doortay qulub alcarafi laha cuyuun qulub alcarafi laha cuyuun Thank you. jacaylku wadado dabxuma magalo guriga magay jacaylku wadado dabxuma magalo guriga magay labadeena isla doonay isla doortay qulub alcarafi laha cuyuun qulub alcarafi laha cuyuun labadeena isla doonay isla doortay qulub alcarafi laha cuyuun qulub alcarafi laha cuyuun
heeskaasi ay nagu luqeynayeen fanaaniinta farxiya fiska iyo cabdifasaax tacabir aan intaasaan ku gabagabayno halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystiyaal haddii aynu ku horeyno kooxda kubadda cagta barcelona ayaa hore waxay heshiisa gaaraya sanadka ka oo la saxiixatay ciyaaryahankooda weerarka uga ciyaara naadigaasi ee lionel messi haddana waxay doonaysaa inay la saxiixato heshiis taariikhdiisa inta ciyaaraha kubadda cagta ka dhiman uu naadiga barcelona uu kula sii joogayo sida wargeeska mundo deportivo ee dalka sbain ka soo baxa uu shaaciyey heshiiskaa la mida ayaa bishii aynu kasoo gudbnay naadiga barcelona waxa ay la gaartay ciyaaryaankooda adrias iniesta heshiiska naadiga barcelona kula jooga lionel messi ayaa markii hore waxa ay ahayd in uu dhaco sanadka soo socda ha yeeshee naadiga barcelona ayaa dhowaantan u cusboonaysiisay heshiiskiisa uu kula jooga naadiga kamnu gaarsiisayna ilaa xulka dalka beru ayaa laba gooli waxba kaga adkaaday xulka dalka new zealand islamar ahaantaasina ka mid noqday dalalka usoo baxay koobka adduunka ee sanadka soo socda dalka ruushka ka ciyaari doona waxay noqdeen dalkii labisodonaad ee laga doonayay in koobkan uu u soo baxo ciyaaraha kala hartada ah ayaa waxa ay la ciyaareen xulka dalka new zealand waxaana labada lugood marka lasku daro laba gool waxba ku adkaaday xulka dalka beru jefferson farfani christian ramos ayaa u dhaliyey labada gool xulka dalka beru kadib markii bareejo goolo la-aana ay labada wadan oo kusoo kala tageen ciyaar ka dhacday wellington ciyaaryahan marcos roqo u ciyaara naadiga kubadda cagta manchester united ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay kooxda kubadda cagta manchester united kadib dhaawac muddo ciyaartooygaasi lasoo derisay ku dhowaad toddoba bilood ayuu naadigaasi ka maqnaa waxaana ciyaaryahankaasi daafaca argentiin u dhashay uu soo galay daqiiqadii shan afartanaad ciyaar ay naadiga manchester united ciyaartooydooda da-da yar oo la dheelayeen naadiga atletico bilbao ciyaartaas oo arbacadii dhacday ayaa laba gooli gool waxaa ku adkaaday naadiga kubadda cagta manchester united barcelona ayaa waxa ay doonaysaa in haddii ciyaaryahanka naadiga liverpool u dheela philip cotina lagu adkeeyo januarida soo socota in ay markaasi qorsheeda labaad ka dhigato sidii ay u bartilmaamadsan lahayd ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara naadiga atletico madrid iyo xulka dalka faransiiska antward grisman wargeyska daily mail ayaa waxa uu shaaciyey in haddii naadiga liverpool ay diido in mar kale naadiga barcelona ay ka iibiso ciyaaryahan philip cotino ay boqol milyan oo lacagta yuuraha ay meel u dhigtay naadiga barcelona oo ay qorshaha labaad kaga dhiganayso sidii ay ciyaaryahankaasi grisman ula soo wareeg lahayd naadiga barcelona ayaa bartilmaamsanaysay ciyaaryahan philip cotino kadib markii neymar uu ku biray naadiga b s g xagaagii aynu ka soo gudbnay tababaraha kooxda kubadda cagta arsenal arza vinger ayaa waxa uu sheegay inuusan weligiisa arkin dhaawac la mid ah midka santi kazorla lasoo derisay waxaana uu walaac ka muujiyay xaaladda ciyaaryahankaasi santi kazorla ayaa oktoobartaynu kasoo gudbnay dhaawac soo gaaray waxa uu u baahday sideed qalliin in lagu sameeyo markaasi si dhaawaciisa uu uga soo kabsado kazorla ayaa hadda soo kabsanaya waxaana la rajaynayaa in uu ciyaaraha dib ugu soo laabto januarida soo socota arsenal waxa ay martigelin doontaa naadiga tottenham maalinta sabtida ay kulanka xiisaha badan ee london derby ee labada kooxood wada dheeli doonaan dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynu joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoola socodsiinaya xubintaas ciyaaraha halkaad ka dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna aan ka codsado cabdixakiim maxamuud sirwax inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka u doorkurano mahadsanid xuseen ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa dhintay sagaal iyo labaatan kalena way dhaawacmeen kadib markii naftood hurayaal ay isu qarxiyeen magaalada mayduguri ee dalka nigeria arbacadii shalay waxaana isu qarxiyey goobtaasi laba nin iyo weliba laba gabdhood magaaladan oo xarun u ahayd kooxda xagjirka ee boko xaram victor squidi oo ah afhayeen u hadlayay ciidamada booliska ayaa sheegay in dadkan isqarxiyey ay beegsadeen goob dad badan ay joogeen oo magaalada ka mida dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka ayaa soo gebagabeeyey safarkiisii uu ku marayay qaaradda asia madaxweyne ayaa intii uu ku jiray safarkaasi waxa uu laba maalmood soo joogay dalka china dadka faaleeya siyaasadda maraykanka ayaa sheegaya in booqashada madaxweynaha maraykanka ee china ay ahayd mid dhinaca soo dhoweynta ku wacnayd balse aan lahayn wax natiijo ah oo la taaban karo khubarada siyaasadda maraykanka ayaa sheegaya in iminka la gaadhay wakhtigii uu madaxweynaha maraykanku kaga dhabayn lahaa ballanqaadyadiisii hore ee ahaa in uu siyaasad adag oo dhinaca ganacsiga ah uu kula dhaqmi doono dalka china
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shurwac inoola socodsiinaya qodobadii wararka caalamka u door korona halkaad ka dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta aynu ku wada nasanna haatanna codka fanaanka maxamed xasan lafoole
qaba aan kala maarmin laba aan kala maagin gayaanku midoobay qulnaantiyo dooqa matanaa isdoorta miradeeqa rabow nolol miigan kaftaaxa ladnaanta awlaad lama jirto intay mudayinba u saar midigtooda awlaad lama jirto intay mudayinba u saar midigtooda rabow miradeeqa rabow nolol miigan xaladnaanta awlaad lama jirto intay mudayinba u sar midigtooda awlaad lama jirto intay mudayinba u sar midigtooda
waa hagaag dhegaystayaal codka maxamed xasan xuseen la foole iyo weliba heestaasi laba aan kala maarmin waxay gebagabow tahay idaacaddaydii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen xuseen barre iyo weliba anigoo cabdixakiin shirwaca iyo dhammaanba bahda v o a da leetan iyo intaenu idaacaddan idaacad xigta isugu iman doona afarta galabnimo waxaanu idkaga tegaynaa sidaayo nabadgelyo
barbaarku midowday manhajkiyo diinta runtiina milgiye mayay horay rabow kumanayso rabow mahwedeeqa intii ma huraana rabow madal raaxo ka yeel mininkooda intii ma huraana rabow madal raaxo ka yeel minankooda rabow mayay horay rabow kumanayso rabow mahwedeeqa